madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali dahiid ayaa magaalada ismareb ka dhagax dhigay dhismaha madaxafka mogool museum munaasabada dhexdhigaya waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan galmudug oo qayb ka yihiin gudoomiyaha degmada dhuusmareeb wasiirka fanta dhaqanka dalxiiska galmudug gudoomiyaha gobolka galgaduw iyo bulshada magaalada dhuusmareeb iyo gabdho ka socda qurba joogta qaybta ka dhisan madaxafkan madaxafkan magool ayaa loogu magacdaray fanaanada caanka xalima khaliif magool waxaana lagu talagalay in lagu xusaamo lagu kaydiyo hidaha dhaqanka soomaaliyeed ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay dhisnaha madaxafkan gabdhaha qurbajoogta ka socday oo qayb ka ah dhisnaha madaxafkan iyagoona sheegay in madaxafkan uga dhigan yahay muhiimad gooni uu leeyahay dhismihiisu anagoo qurbajoogta reer galmudug ah waxaan ku faraxsanahay in mashruucanan ka fulino caasimadeena dhuusmareeb oo ah magool museum oo kusaabsan ama ku salaysalan inaad taariikhda reer galmudug kor loo qaado inay dhallinyarta ay fursad ay u helaan inay adeegyo i t ay helayaan waxaan jeclaan lahayn inay dhammaanta reer galmudug ay garb ay nagu siiyaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda galmudug oo nagu dheeqday dul dowlad ee aan ka dhisano mudane madaxweyne waad mahadsan tahay mashruucan runtii waxaa weeye ay museum an art gallery a youth club waxaan rabnaa dhallinyarada oo reer galmudug kor inaan u qaadno inaan magarata wacyiga dowladnimada ay kusoo
horta galmudug si aad u wanaagsan oo qurux badan bay noo soo dhaweysay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin soo dhaweystan iyo wada shaqaysta isla wada shaqayn doono insha allahna waxaan ku haleynaya intaa projectyaal badan intaa galmudug u qabano aad bi aad baa ugu mahadsantihiin wasiirka warfaafinta dhaqanka dalxiiska galmudug cali maxamuud faarax cali saako iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada dhuusmareeb ahna duqa caasimada galmudug ayaa dhankooda sheegay in muhiim ay tahay in la helo meel lagu kaydiyo taariikhda dalka iyo dhaqanka suganta soomaaliyeed madaxweyne galabta sharaf iyo ammaan bay noo tahay inaad halkaa noogu dhagax dhigtid meeshaan la yidhaahdo magool musiyam oo runtii ah mashruuc reer galmudug ama soomaaliya oo dhanba muhiim u ah waxuu mashruucani ka mid yahay mashaariicda galmudug laga fulinayo gaar ahaan caasimadda oo maalin walba isu soo taraya oo dowladnimada xoojinaya oo runtii ka turjumaya dadka reer galmudug sida ay maaragtay horay ugu dhaqaaqeen oo dowladnimadu ay u hormartay oo dadka maaragtay fikradiisa iyo maskaxdiisu iyo rabitaanka dowladnimadu uu hormaray marka waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinaa dadkii hawshaan nagu gacan siiyey oo dadka reer galmudug oo qurbajoogta ah oo gabdhahan hadda nala jooga ah ay qayb ka yihiin aada u mahadsantihiin maalintii aad timaadeen ilaa maanta shaqo fiicana qabateen horena waa wadahadal badanaan u galnay idinkoo maqan runtii hawshaan waa howl aad looga soo shaqeeyey shaqadeeda ay maaragtay hadda ka dhiman tahay keliya in gacanta lala galo dhammaystiran ay u samaysan yihiin haddii ilaahay kuu roon yahay madaxweyne waxaa u samaysan nashqadii iyo howlaheedii oo dhan iyo kulli waa howl la rabo in farraysin lagu dhiso haddii ilaahay yidhaahdo iyo wixii kaloo loo heli karo gabagabadii dhagaxdeega ayaa cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka galmudug sheegay in dhismaha madaxafka uu muhiimad gaar u leeyahay ilaalinta horumarinta dhaqanka iyo suugaanta soomaaliyeed wuxuuna sidoo kale u mahad celiyey dhammaan dadka ka qayb qaadanaya dhismaha madaxafkan iyo dadaalada ku aadan ilaalinta hidaha ee dhaqanka soomaaliyeed raati ka nahay waan u joognaa dhagaxdhigii museumka mogool museumkan wuxuu noqonayaa ilaahay hadduu yahdo museumka ugu weyn ee galmudug ee lagu soo bandhigo guud ahaan taariikhda soomaaliya gaar ahaan taariikhda galmudug wax badan oo galmudug oo aan la qorin oo jiilka dambe aysan soo gaarin ayaan rabnaa inaan mataqaanaa museumkan lagu soo bandhigo sidaasoo kale activitiye kala duwan oo dhallinyarada loogu talagalay oo i t-ga iyo waxyaabaha kale lagu bari doono ayaa qayb ka noqon doona bugaag tiro badan waa museum casri ah oo aad u ballaaran waxaan rajaynaynaa ilaahay aduu yidhaahdo in reer galmudug ay ka faa'iidaysan doonaan museumkan waxaa iska kaashanaya qurbajoogta galmudug qurbaha ku nool iyo dowladda galmudug oo dhulkii iyo qaybo kale uga qayb qaadan doontaa ilaahay aduu yidhaahdo marka waxaan rajaynaynaa insha allah mashruucan inuu si degdega ku dhammaado madaxafkan mogool museum ayaa qayb ka ah dadaalada lagu hormarinayo dhaqanka iyo sugaanta soomaaliyeed waxaana la filaya in uu noqdo goob muhiim u ah oo lagu xuso ama lagu kaydiyo taariikhda dhaqanka dalka soomaaliyeed